fiican tahay hubka dhigis in la sameeyo laakiin hubka waxaa fiican in cadowga horta laga dhigo awoodda cadowga la wiiqo awoodda cadowga markii la wiiqo kabacdi tuugsaqajaanka iyo bucadda hubka laga dhigo laakiin hub laga bilaabayo dadkii cadowgu taargadaraynayey oo ama ciidamadii ama siyaasiyiintii aniga taas sax ila maaha laakiin dowladdu waxay leedahay caasimadii waxaa la rabaa in nabad laga dhigo in dadka aysan hub iska wadanin ee maqaamkii dowladnimo la soo celiyo marka taa maxaa ku jaban maqaamkii dowladnimo in la soo celiyo hadda waan wada rabnaa laakiin maqaamkii dowladnimo midaanu way dhimaysaa haddii hubka dhig dhacayso gobolada soomaaliya oo dhan iyo ka dhacdo ma hal gobol in taalgad laga dhigto sax maahan laakiin dagaalada kuwa aad cadowga ku tilmaamayso dabcan way socdaan meelo kasta ha ka jireenoo gobolka laakiin muqdisho waa caasimadii in dowladdii looga dambeeyay ammaanka oo wixii qori wata ay noqdaan ciidan dowladda ka tirsan oo keliya maxaa dhibaato ay keenaysaa waaba fiican tahay waxa laga dhigo hayaa ciidankii dowladda maahan dowladdi dhexdeeda ayaa hubkiiska dhigo haysa maaha shacabba maaha waxa la aadowaya waa dowladdi gudaheeda laakiin nin kasta oo ama mas-uul sheeganaya oo dowladdi ka mid ah maleeshiyaad isaga u gooni ah oo aan dowladd u diiwaan gashanaya muqdisho wataa muqdisho ninku waa ugadan yahay dowladduna iyadaan xilooda sameeyey marka ninku haddoo xelada ka soo kaco qoradi etoobiya soo kama fiicneen in dowladda cadaadis lagu saaro in ay iyada ammaanka siyaasiyiinta iyo dadka hadda hubaysan gudaha magaalada jooga in ay sugto oo iyada lagala xisaabtamo halkii la dhihi lahaa maxaad hubka u qaadaysaa dee in lagala xisaabtamo way fiican tahay xisaabtankiyaala sidaasa badkee dadka inaan baylaan looga dhigin cadowga oon dadka hadda qorayaa lagu jiro waayo cadowga asaantoo rey ku jirin bawaayo waxaan ka hadlo weyno marka in cadowga inyar la wiiqoonta cadowga dalka laga saaro kabacdi waxa kale loo soo dhigto waayo waxaan ka hadlayno maga maa dowladnimada waad ogtahay oo sida loo soo dhaweeyey madaxweynaha soomaaliya soomaalidu hadda sideeda waayo laakiin de waxa la sugaya ma ahayn in cadowga saxdooley looga dhigo waxa la sugayo ma ahayn magara laakiin shaki waxaa jira in dad ganacsata iyo shaksiyaad siyaasiyiin ah ay magaalada dhexdeeda ticnica ku haystaan oo hub culus ku haystaan oo iyaga naftooda halis ku noqon karaan jiritaanka dowladda taasa la gaaro hadday wax bilaabaan ha lagu tago laakiin waa in cadowga laga xureeyo marka ma iyadoon cadowgii laga xureeyna cadowgii loo xureeya taas may kula saaray sidaas ma artaa shabaabka oo kale iyaga dagaalkooda uu iska cad yahay laakiin ninka hub ticnica haysto oo aan mas-uul military ahayn oo aan xero ciidan joogin oo gurigiisa hubu yaalla in loo daayo inaad qabto adiga meesha maba ku garanayno ticnico annaga aan dawladdu lahayn magaalada muqdisho kumaba dhex garanayno koragana waxa laga qaado hayo beryahaan waan arkaynay waa dadka ciidamadii shaqooyinkoodii amba ku socday amba ka socday marka aragti ahaan waxaan leeyahay anigoon qabaa in cadowga awoodiisa la wiiqo shaqooyinka kalena dawladdu iyo waajibaadkeeda gudato ciidamadeeda xiloodan u samayso hubka ninkii fasax qabaayo daayo hubka xagga ka dhigo hadiga ido cadowgu isagoon askarigu cadowgu isaga cadfayno magaaladii nibira u tahay o meel u maraayo meel service laakiin ninkaas isagoo qoradiisa ku gambanaya kii kaloo shabaabkaana qoradi heeso dee asiga qoradii laga qaadurto asigu hala gowraco ma dowladdu hadda waxay ku adkaysanaysaa inay tallaabadaasi qaado hubka sharci darrada ah ee dadka gacantiisa ku jira ay dadka ka qaado marka maxaa dadka hubka haystaad kula talin lahayd adiga anigu hubka sharci darrada hod sheegahaana bagarahayn anigu hubka sharci darrada anigu halka shabaabku haystaan u ah hubka sharci darrada waxaa weeye ninka aan ciidan military ama boolis ahayn ee hubaysan ama gurigiisa ku haysto ama ilaalo qabiil ay waardeynayaan dee waxa hubka laga dhigo haayo ayaaba ciidankii qaranka ahay ayaanto oo lagu kabnayo ma garata marka shdoraad waxa madina ka dhacayay askari milatarihay aayeen waxa hubka laga qaadayay ee dagaalka uu dhex maray marka maxaa saxbiyad gaara waaba ciidamadii waxa hawsha dowladdu ku ku malgan tahay marka askarta adigu mid sharciga iyo mid sharci daraa maad kala taqaan adiga mid joogta mid sharciga miyo mid sharci